wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya bahda waxbarashada ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qeyb galay munaasabada lagu daafurayay naadigii ugu horreeyay ee loo dhisay ardada ay deeqda waxbarasho siiso hay-adda hormuud salaam foundation taasoo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka cabdulaahi nuur cusmaan guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation ayaa sharaxaya ujeedada naadigan oo ay ku mideysan yihiin boqol iyo labaatan arday
salaan kadib maanta farxad ayay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan aan ku daafurayno naadiga ardayda deeqda waxbarasho ee hormuud salam foundation naadigan waxa uu noqon doonaa naadigii ugu horreeyey ee noociisa ah taariikhda soomaaliya oo ay ku mideysan yihiin arday deeq waxbarasho oo ay bixiyeen dad soomaaliyeed wax ku bartay isugu yimid soomaalinimo islaamnimo ujeeddada naadigani waxay tahay in uu kulmiyo ardaydan maanta wax baranaysa iyo kuwa imaan doona wax ku baran doona iyo marka ay ka qalin jibiyaan waxaan u talagalay inuu noqdo naadi aada xubno ka noq ahaataan qof kasta int noloshiisa haddii aad dalkan ka noqotaan madaxweyne haddaad ka noqotaan prime minister haddaad ka noqotaan wasiiro haddaad ka noqotaan ganacsato intaa waxaana xubno ka ahaataan
qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardada helay fursadaha waxbarasho ayaa u mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation iyagoona soo dhoweeyey naadigan cusub oo halkan iskukaan keenay marka labaad waxaan u mahad celinaynaa hay-adda hormuud salaam foundation oo barnaamijkaani soo abaabushay oo runtii dadaal badan ku bixisay ardaydan inay gaaraan hadafkooda hormuud salaam foundation waxay ka farxisay runtii dad aada u fara badan tusaale haddii boqol iyo labaatan arday ay ka farxisay sidoo kale waxay ka farxisay waalidiin iyo qaraabo ayadoo raadinaysa oo isleh mar walba wixii wadanka iyo dadka iyo dalka anfacaya dadka uga faa'iideeya midda koobaad ay tahay in waxbarasho minaxa ayna siiyeen arday boqoliyo labaatan arday ay siiyeen taas oo ah arday imtixaan oo loo tartamaayo oo cadaalad oo online ah oo lagu tartamayay aniga hadeertaan waxaan ka mid ah waalidiinta ardayda hormuud salaam foundation waxaa ii dhigata oo hadda minxanan ii heshay nasiib u heshay laba arday hore waxaa laidin jir sidaa wax u baranaya laakiin hadda saa wax u barana waa la arkay maadaama hulu hormuudna garab istaatay idaacadataan maadaama bulshada ay ka mid yihiin xaq ay u leeyihiin inay wax bartaan anadana insha allah waa sii dadaalaynaa hamideennana waa sii hormarinaynaa waxaan rajaynaynaa ilaa heer inaan gaari doono hormuud salaam foundation ayaa aada u mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa hormuud salaam foundation uga mahad celiyey sida ay u garab taagan yihiin inay taageeraan dhallinyarada soomaaliyeed ee doonaya inay waxbartaan waxaana uu bogaadiyey naadiga loo sameeyey ardayda deeqda waxbarasho helay waxaan aada u bogaadinayaa in aad samaysateen naadi idinku aada leedihiin oo ujeeddadiisu ay tahay inaad idinku isbarataan is-hogaamisaan is-aqoonsataan iskaalmaysataan kadibna aada ummaddiinna iyo dalkiinna iyo dadkiina aada kaalmaysaan foundationkan hadda adinka idin kaalmaynayo qof ma aha waa dad soomaaliyeedoo isu tegey oo weliba dan kale isugu tegey yaa go-aan waxay ku gaareen is-aqoontaas iyo kulankaas iyo awooddaas iyo kartidaas ay yeesheen inay idinka wax idin taraan marka ujeeddada aniga aan fahamsanahay waxaa weeye inaad idinku wax noqotaan si aada wax u tartaan inta kaleeto ee idiin baahan ama idiin baahan doonto